waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyada oo uu weli ismari waa uu ka taagan yahay in laysugu yimaado shirkii ay abaabuleen beesha caalamka ee ka furmay xerada afasyooni ee magaalada muqdisho kaasi oo lagu doonayo in xal waara looga gaaro hanaanka doorashada dalka ka dhici doonta ayaa waxaa weli muqdisho ka socda shirar isdiidan oo ay yeelanayaan dhinacyada isaga soo horjeeda hanaanka doorasho loo dhan yahay oo dalka ka dhacda xerada afasyooni ee uu ka furmay shirka la doonayo in arrimahan lagu dhammeeyo laakiin aanay ka qaybgelin madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland ayaa waxaa maalintii labaad ka dhacay shir ay yeesheen madaxweynaha waqti xidheedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulahi farmaajo madaxweynayaasha maamulada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana shirkoodii shalay ay ku yeesheen halkaasi ay warbixin kaga dhegayseen guddigai dhanka farsamada ee magaalada baydhabo kol hore ku shiray kusimaha gudoomiyaha guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka islamarkaana ah wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa ka warbixiyey qorshaha midaysan ee ay ka soo saareen guddiga shirka tala soo jeedinta arrimaha farsamada doorashooyinka ee magaalada baydhabo kal hore ku shiray waxaan hadda soo gebagaboobay shirkii madasha wadatashiga qaranka oo ka socotay afisoni center taliska ciidanka cirka afisoni oo ay isugu yimaadeen dhammaan madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shirka shir gudoominayey waxaa shirka joogay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble waxaa joogay madaxweynayaasha ka socda dowlad goboleedyada waxaa joogay gudoomiyaha gobolka banaadir runtii shirku wuxuu u socday shirkii shalay soo bilaabmay si hufan oo qurux badan ayuu u socday maantana waxaa lagaga wada hadlaya arrimo aad u muhiima oo danta dalka iyo danta ummadda ah waxaa lagu sii ambaqaaday arrimihii doorashada arrinta ugu weyne maanta taale miiska waxay ahayd waxaa warbixin laga dhegaystay oo madasha wadatashiga qaran lagaga dhegaystay guddidii farsamada ee arrimaha doorashooyinka shan iyo tobankii ilaa lix iyo tobankii februaayo ku kulmay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ee koonfur galbeed guddidu waxay soo bandhigeen qodobadii heshiiska waxaana sameeyeen hadaljeedin aada u fiican oo ay soo dhoweeyeen madaxda wadatashiga qaran runtii aad buu madaxweyne ugu mahad celiyey madaxda guddida farsamada iyo madaxweynayaasha kale iyo ra-iisul wasaaruhuba shirku ay ujeeddadiisu ahayd dardergelinta arrimaha doorashooyinka iyo ayididda shirkii lixiyo tobankii februaayo ee baydhabo iyo hirgelinta shirkii toddobiyo tobankii sebtembar heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo labaatan si wacan buu galabta u soo gebagaboobay oo aad u fiican jawi qurux badan wuu sii soconaya waana lasii ambaqaadaya nasiib darro weli waxa aan shirka ku soo biirin laba madaxweyne madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxa aan u rajaynaynaa oo aanu filaynaa in ay shirka ku soo biiri doonaan oo ay kala qayb geli doonaan doodaha socda berito shirku wuu sii soconaya arrimo aad u waaweyn ayaana lagaga wada hadli doonaa oo ay kow ka tahay amniga doorashooyinka waana lasii ambaqaadaya shacabka soomaaliyeedna waxaan jecel lahay mar walba inaan la wadaagno halka uu shirku marayo iyo howluhu halka ay socdaan madaxdu runtii waxay muujiyeen basayl badan iyo guddida farsamadana aad bay ugu mahad celiyeen iyo barnaamijka ay soo bandhigeen waad mahadsantihiin waa inoo berito saacadahan oo kale marka shirku soo gebagaboobo marka shirka qaybihiisan wuu soconayaa shirkuye shirku sidan oo kale saacadahan soo gaadho dhanka kale madasha badbaado qaran oo dhowr maalmood ka hor lagu dhawaaqay islamarkaana ay xubno ka yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa waxay iyaguna shirka fureen xerada xalale ee magaalada muqdisho goobta uu ka furmay shirkan waxaa ka soo muuqday madaxweynaha jubbaland iyo puntland waxaana furitaanka hadal kooban ka jeediyey gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ahna gudoomiyaha madashan badbaado qaran gudoomiya cabdi xaashi ayaa sheegay in shirka madashu u furmay uu socon doono ilaa iyo heshiis fulintiisii lagu dhaqaaqi karo looga gaaro doorashada dalka isagoona sheegay in ay dareemi karto cid kasta dhibaatada xilligan dalka ka jirta maanta waxaa noo furmay shirkii koowaad ee madasha badbaadin qaran sidaynu wada ogsoonnahay dalkeennu dhib buu ku jira waxaana muddo hadda dheer la ysku haystaa oo cakiran doorasho loo siman yahay oo la wada leeyahay dalkan sidii looga qaban lahaa madashani waxay isu taagtay badbaadinta qaranka soomaaliyeed iyo sidii looga saari lahaa xaaladdan murugsan ee aynu ku jirno ee muddada dheer aan u taagannahay waan la soconnaa dalkeennii waxaa weeye afgooye soddon kilomitir bay noo jirtaa madaxda qaranku baabuur intay qaataan ma tegi karaan diyaarad baa lagu aadaa xaaladda sidaasa inaynu ku jirnaana ma noqonayso mid dhow ah waxaynu u baahannahay inaynu tashanno la heshiiyo la wada hadlo dalkana laga badbaadiyo dhibaatada taagan ee ku raagtay dadkeennii baahi abaaraa jira baahi baa jirta cudurkan hadda adduunkao dhan saameeyey ayaa jira haddii aynaan dawlo loo dhan yahay oo heshiis lagu wada yahay aynaan dhisanna dhibaatadaas kama baxayno waxaan leeyahay madasha shirkeedii waa furmay wuu soconayaa ilaa inta aan ka gaarayno in ay soomaali waxay heshiis ku wada tahay ay gaarto wax kalena maaha waa badbaado dalka ayay madashani u dhalatay waxaanan ku rajo weynahay in cid waliba ay dareemi karto dhibaatada dalka haysata qaar ka mid a dhallinyarada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirka ka furmay xerada fasyooni ee lagu doonayo in xal looga gaaro hanaanka doorasho ee dalka soomaaliya aada umacsan tahay horta shirka waa shir muhiima oo looga hadlaayo aayaha iyo masiirka soomaaliya oo dhan waana wax ay ku farxayaan bulshada inay isku soo dhowaadaan madaxdas ku haysata siyaasada dalka waana wax dhiirigelinaya mar walba dhalinyarada ani ahaan waxaa aaminsanahay inuu yahay shirkii ugu dambeeya isku soo dhoweyn kara natiijada ugu dambeysa ee kasoo bixi karta heshiiska doorashada runtii waa shir muhiima sababtoo ah go-aanka ugu dambeeya wadanka inuu doorasho aadi doono ayuu muujinayaa madaxdana waxay markaan dareemayaan in cadaadis badan iyo xaalad adag ay dadka iyo siyaasada dalkaba sii gelaya mana ilaahan inuu noqon doono shir lagu kala tegi doono oo qof walba meeshiisii ku laaban doono waxaan la rajeynayaa inuu noqdo shirkii ugu dambeeyey ee dhinacyada isku heysa siyaasada in go-aanka ugu dambe ay ka qaataan midaasna waxaa sahlaya beesha caalamka ayaa cadaadiskii ugu dambeeyey uguna weynaa saartay dhinacyada siyaasada ee isku heysta weli way jiraan waxyaabo badan oo laisku mari la'yahay laakiin in madaxdii dalka ay aqbaleen in meel ka baxsan villa soomaaliya shirka lagu qabto in waxyaaba badan ay ka tanaasuleen inay soo xaadireen maanta shirka in garabyadii kale ee shirka ka maqnaa weli ay muujinayaan tabasho oo hadda lagu guda jiro in la xaliyo oo sidaas looga kala aamusin marka waa shir natiijo ahaan u muuqata inuu yahay shirkii ugu dambeeyey ee xalka soomaaliya soo saari kara hadday noqon lahayd in doorasho la aado heshiisyo kale in la gaaro heshiiska september in la dhammaystiro marka waxyaaba badan oo natiijaa muuqda taas oo meesha ka saari karta mugdigii iyo mudmadowgii ku jiray in dalka doorasho toos u aadi karo magacayga waxaa ka mid ahay xasan magaalada muqdisho kusoo kortay kusoo barbartay ana kusoo waxbaratay waxaa dhehi doonaa shirkaan maadaama madaxweynaha loo deeyo wax walba kasoo baxayaan oo maamul goboleedka go-aanka madaxweynaha ay qaataan iyo biisha caalanka ay qaataan go-aankooda wax walba waa hagaageen mustaqbal oo hagaastan soo baxayo madaxweynahan loo deeyo wallaahi mar minaalafiriyo waa heli kartaa mar minaalafiriyo maamul goboleedkan misku aadna siciidani iyo axmed madoobi waa soomaali horumar inay gaaraan ma rabaan kuwaas haddii shirkan uu burburo mislada mustaqbalka soomaaliya mugdigu galaa mugdi soddonkii sano oo samoodni kaxaggaas galaabale oo dhibaato kale oo dhibaato kale bismillahi raxmaani raxiim anugu waxaan ahay maamo soomaaliyeed in muddaa magaalada muqdishood cimrigeeda oo dhan ku soo qaadatay dowladda iyo dadka macnaha musharaxiinta iyo mucaaradka iyo kulli waxaan ka rabnaa haddaan nahay dadweynaha soomaaliyeed waan iska dhibannahay inaa dhibkaas iyo walwalkaas inay maaragtay noo naxaan oo dadkooda u turaan oo ay maaragtay meel dhexe isugu imaadaan dowlad la helo loo dhan yahay jirka waxaan ka rajaynayna inuu guul ku soo dhammaado barkee waa dad soomaaliyeed dadkooda iyo dalkooda inay u turaan oo ay noo turaan oo ay isu tanasulaan aan ka rajaynaynaa oo shir ku guulaysto waatay weli dhallinyarada magaalada muqdisho ayaan bartanka ugu jirnaa ooan wax ka weydiinayno waxa ka soo bixi kara ama laga filan karo shirkan iminka beesha caalamku ay ka furtay teendhada afasyooni walaal maxaa is leedahay bil aragtidaada haddii shirkan iminka beesha caalamka ay isugu tagtay inkastoo weli markaasi qaar ka tirsan maamul goboleedyadu aanay ka qaybgelin maxaa ka soo bixi kara shirkan
wallaahi waxaan isleeyahay horta ugu horrayntii aad horta waxaan u jeclaa maadaama shirka uu dhacayo waxaan aad u jeclaa maamul goboleedka oo dhan inay ka qayb galaan iyo saamileyda siyaasadeed iyo bulshada rayidka khaasatan dadka u qaabilsan laakiin haddii ay suurtogeli weyso waxaan isleeyahay niyahow waa isjiijiid iyo gacmadaalis mana ilaahan dadkaas aan sheegaya haddaysan ka qayb gelin in ay wax la taaban kara ay kasoo bixi karaan laakiin waxaan isleeyahay haddii laakiin ay isbedel uu yimaado ama beesha caalamka ee dadkaas cadaadis ay saarto inay ka qayb galaan ay suurtagal ay noqoto waxaan isleeyahay wax la taaban karo ayaa kasoo bixi doona laakiin sida hadda ay wax yihiin haddii ay wax ku dhammaadaan ilmahan wax suurtagalaya inay kasoo bixi doonaan masleedahay shirkan inkastoo hadda beesha caalamku ay markaa doonayso in shirkan uu noqdo kii ugu dambeeyey ee xal markaa looga gaaray arrimaha doorashada haddii shirkan lagu kala boodo muxuu noqon karaa isleedahay ayaa dalka soomaaliya iyo doorashadii wallaahi shirkan shirka ugu dambeeyey maadaama uu yahay rajada iyo aayaha soomaaliyana uu shirkan uu ku xirnaa haddii shirkan lagu kala boodo waxaan isleeyahay waddanka siyaasaddiisa iyo masiirkiisa iyo xaaladihiisa ayaa dhibaato iyo shidda la kulmaya ayaa aaminsanahay marka waxaan ku talin lahaa cid walbeeto oo waddankan badbaadin karta si walbeeto ay ku badbaadiso ama tanaasul ha ku badbaadiso ama sheeg xal siyaasadeed ha ku badbaadiso inay ku badbaadiso ayaan rajaynayaa dhanka kale beesha caalamka ayaa iyagu siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafkan sii xoogaysanaya ee aan xal looga gaarin in dalka doorasho ay ka dhacdo iyagoona urur goboleedka igaad khilaafkaasi hareeyey doorashada dalka soomaaliya war ka soo saaray waxay walaac xoogan ka muujiyeen in shirka madasha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu uusan u qabsoomin sidii loogu talagalay igad waxay ku boorinaysaa ayaa layidhi dhammaan hogaamiyaasha inay ka waantoobaan ficil kasta oo carqaladaynaya dadaalada lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadahadalka loona sii xoojiyo isbariwaaga siyaasadeed ee hadda jira ayaa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay urur goboleedka igaad sidoo kale igad waxay ku boorinaysaa hogaamiyaasha soomaalida inay dib ugu laabtaan dhabbaha wadahadalka oo ay si wadajira uga shaqeeyaan isu tanaasul iyada oo la tixgelinayo danta dadka iyo dalka soomaaliya ayaa layidhi dhanka kale safaaradda maraykanka ayaa iyana fariin culus u dirtay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha waqti xilidkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoona ku booriyey inaan la aqbali karin kala qaybsanaan iyo inaan miiska wadahadalka la isugu imaanin si xal looga gaaro in dalka ay doorasho ka dhacdo dhankooda midooda yurub ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray habeenkii xalay waxa uu kaga hadlay khilaafka doorashada ee ka taagan soomaaliya ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub ahna wasiirka arrimaha dibadda joseph borel ayaa si kulul uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee hadda ka jirta dalka soomaaliya boriel ayaa madaxda soomaalida u sheegay in loo baahan yahay hannaan doorasho oo hufan in lagu qabto sida ugu dhaqsiyaha badan si xukunka la isugu wareejiyo hab nabdoon iyadoo la raacayo hirgelinta heshiiskii doorasho ee toddobiiyo tobankii sebteembar la gaaray heshiis la-aanta hadda taagan waxay dib u dhigaysaa ayaa layidhi xawaaraha isbedelo deg deg ah loogu baahan yahay taasi oo dhaawacaysa muwaadiniinta soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub dhanka kale waxa uu si adag ula hadlay hogaamiyaasha soomaalida isagoona ugu baaqay inay ka fogaadaan danta shakhsiyadeed waxaana uu intaa ku daray kuwa diidan wadahadallada ee ka shaqaynaya rabshado ama dib u dhac in laga qaadi karo tallaabo ku habboon islamarkaana ay la kulmi doonaan cawaaqibta ficladoodii ayaa layidhi ugu dambayntii waxa uu u sheegay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyadu in ay ilaaliyaan sharafta mas-uuliyadda ay u hayaan ummadda soomaaliyeed islamarkaana ay si degdega u qabtaan doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa baarlamaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay midooda yurub cabdiraxiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho